أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى وأثني على الصالح asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh halkani waa idaacadda islaamiga alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteenna waa inaan isku kaashanno faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan dersiga saddex iyo tobnaad ee manduumatulmaqaasi oo ka sheekaynaysa khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalem waxaana soo jeedinaya asheekh casaam abuuyaxya بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد waxaynu ku soo dhaajirnay manduumat almakhaazi oo uu leeyahay axmed albadawi raxmatullaahi caleyh si gaar ahaana waxaynu ugu sii dhex jirnay khaswatu badr alkubraa ayaynu ku dhex jirnay si gaar ahaana waxaynu ku sii dhex jirnay warkii ku saabsanaa saxaabigii rasuulka calayhi asalaatu wassalaam uu sadaga u ahaa abulcaas ibnu arabiic ibn cabdilcuza ibn cabdishams ibn cabdimanaaf waxay noogu dambeysay iyadoo rasuulku calayhi asalaatu wassalaam uu u celiyey xoolihii laga qaaday ee saxaabadu ay ka soo qaadeen ee ganacsiga uu waday akhiiran markaa sheekhu raxmatullahi caleyh wuxuu inoo sheegayaa in abulcaas radia allaahu canhu markii dambe ay weydiiyeen saxaabadu maadaamuu hanti badan oo uu hayay loo celiyey inuu muslimo hantidaana uu la wareego laakiin uu go-aansaday inuu hantida iska celiyo kadibna uu muslimo asbaabtuu saa u yeelayana waxay ahayd wuxuu doonayey inaan hadhow lagu dacaydeynin hantida inuu dhunsado darteed ayuu u muslimi mooyaane islaamnimo ka dhabi haba yaraatee ma jirto wasu'ila aliimaana kay yaxuuza maala qurayshin wa bihi yafuuza fahaaba an yabda'a bilkhiyaana iimaanahu wayadaca alamaana faraddaha liahliha waaslama waaaba id ilaa qurayshin aslama wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayhi wasu'ila waxaa la weydiistay abulcaas aliimaana iimaan ayaa la weydiistay inuu muslimaa la weydiistay oo ilaah iyo rasuulkiisa uu rumeeyo kay yaxuuza si uu u koobsado maala qurayshin qoraysh maalkeeda oo dhan uu u koobsado wa bihi yafuuza wa kay yafuuza macnaha bilmaal si maalkaana ugu liibaano marka uu qaato oo laba liibaanood isku darsado liibaan adduunye ah iyo liibaantii aakhira labadaba uu isku darsado liibaanta aakhire wuxuu ku helayaa markaas iimaankan uu rumaynayo allah tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkiisa liibaan kalea meesha taallo oo khaniimo weyn oo adduunye ah oo isagu gacantiisa uu ku waday markii dambena lagu wareejiyey ayaa iyana taalla labadaas shay isku darso ayay saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam kula taliyeen fahaaba wuxuu ka baqay marka uu ka haybadaystay an yabda'a inuu ku bilaabo iimaanahu iimaankiisa bilkhiyaana inuu khiyaamo ku bilaabo ayuu ka haybadaystay wayadaca uu ka tago alamaana amaanadana uu ka tago oo carabtu ka dhashay iyo quraysh laguma aqoonin been iyo khiyaamo inta badan laguma aqoonin dad waxay ahaayeen warkoodu cad yahay oo runta ka hadla ayay ahaayeen marka taasuu ka cararay oo wuxuu damcay inuu islaamnimadiisa ku bilaabo waxaan hadhow toola dacayda ani kaga furmahayn faraddaha wuu celiyey liahlihi ehelkeedii ayuu celiyey wa aslama markuu celiyeyna waa muslimay wa aaba rasuulka ayuu usoo noqday id waktibuu usoo noqday ilaa qurayshin reer quraysheed aslama macnaa xoolihii uu dhiibay oo waxay leeyihiin culamaau siyar abulcaas radia allaahu canhu markii xoolihii hantidii uu la wareegay ayuu quraysh ku noqday makana uu aaday markaasaa waxay ku- wuxuu ku yidhi maxaa igu taqaanaan aniga waxay idhaahdeen waxaanu kugu naqaanaa ammaano ayaanu kugu naqaanaa ayay yidhaahdeen wuxuu yidhi hantidii iyo xoolihii ay dhiibateen wax idinka maqani haba yaraatee ma jira mayay yidhaahdeen fajazaaka allaahu khayran faqad wajadnaaka wafiyan kariima waxay idhaahdeen khayr allah kuusa yidhaahdeen nin ballanta oofiye oo kariima inaad tahay ayaanu ku aragnay yidhaahdeen markaasuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluh wallahi maa manacanii min alislaami cindahu ilaa takhawufa an tadunuu annii inamaa aradtu an aakula amwaalakum saasuu ku yidhi markaas ilaah iyo rasuulkiisa ayaa rumeeyey ilaah baan ku dhaartay inaan markaa nebi maxamed ag taagnaa aan islaamana iima diidin ilaa inaan ka cabsanayo keliya inaan doonayo xoolihiin inaan cuno inaad tuuntaan mooyaane laakiin markii xoolihiina aan idiin dhiibay xoolihiina waa kaas waana muslim aniga kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u soo laabtay uu yimi magaalada madiinana uu ugu yimi oo wuu soo hijrooday faraddahaa rasuulku uu celiyey zaynab ayuu u celiyey khayru mursalin ilayhi macnaa abulcaas ayuu u celiyey khayru mursalin mid la dira midka u khayrka badanle wuxuu ugu celiyey bilcaqdi alawali caqdigii koowaad macnaa meherkii koowaad ayuu ugu celiyey cala alqowli aljali sida qowlka jeliga ku dhisan abulcaas radia allaahu canhu markuu soo noqday zaynaba radia allaahu canha waxay kala maqnaayeen islaamnimadiisa iyo maalintii uu soo wareejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo wareejiyey waxaa u dhexaysay muddo lix sanadooda ayaa u dhexaysay lix sano kadib markuu soo muslimay ee madiine uu yimi rasuulku calayhi salaatu wasalaam meherkii koowaad ayuunbuu ugu celiyey macnaha meher jadiid ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma caqidin ugumana celinin waa sida qowlka jeliga ee saxiixa ku soo arooray axaadiidta rasuulkana axaadiid soo aroortayna ay ku ansaxday laakiin qowl kale wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bicaqdin jadiidin ayuu ugu celiyey ayuu leeyahay oo aathaarba ku soo aroortay iyana laakiin culimmada qaar way taawiiliyeen bilcaqdi alawal way taawiiliyeeno waxay yidhaahdeen caqdu alawal waxaa looga jeedaa meher labaad ayaa la caqiday laakiin meherkan labaad waxaa bilcaqdi alawali loogu magacaabay shalay sidii loogu meheriyey iyo wixii shalay loogu meheriyey ayuunbaa mar labaadna loogu meheriyey zaynab radia allaahu canha abulcaas loogu meheriyey laakiin sida saxda ah ee aathaartuna ku ansaxday ee ku xooga badan leh waa qowlka uu inoo saaray sheekhu matniga oo ah bilcaqdi alawali meherkii koowaad ayuunbaa loogu celiyey macnaa meher labaad ma jirin waxaa isweydiin la markaas gabadha ninkeeda lix sano ka soo maqnayd ee lix sano kadib uu yimi lana yaqaano macruufna ay tahay gabadhan ninkeeda hadday ka hor muslimto gaal iyo muslim ay kala noqdaan inay kala baxayaan ay kala tegayaan sidee ku dhacday zaynab radia allaahu canha in loogu celiyo caqdigii koowaad loogu celiyo waxay leeyihin culimmadu hortu lix sano maaha waxaa u dhaxeeya waktigii ay kala go-een waxa u dhexeeya lix sano maaha oo xagga tirada markii laga fiiriyo xilligii zaynab uu soo wareejiyey abulcaas iyo xilliguu soo muslimay iyada waa lix sannadood laakiin intay xaaraanta kala yihiin lix sano ma dhamma oo sanadii lixaad aakhirkeedii ayaa waxaa la xarimay in haweeney muslimada ay nin gaala guursato ayaa la xarimay oo xudeybiya markay dhacdaa waxa soo degtay laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahunna markii la fiiriyo marka aayaddaasi waktigii ay soo degtay iyo waktigii uu soo muslimay abulcaas markii la fiiriyo waxa u dhexeeya waa wax laba sano ka yar weeyaan marka labadaas sano waxaa ka yar ayaa waxay kala aayeen abulcaas iyo zaynab xaaraanay kala haayeen siday markaa ku dhacday in meherkii koowaad haddana mar labaad loogu celiyo iyadoo muddada intaa leeg haddana martay muddo intaa leeg waxaan naqaanaa inay tahay muddo ay gabadhi ku cido dhamaysan karto soo maha ay ku cido dhamaysan karto waxay leeyihin culimadu laba xaalaa dhici karta mid mid dhici karta waa midda koowaade waxaa laga yaabaa zaynab in ay ciddadu ku dheeraatay baa laga yaabaa oo maalintii la xarimay laga bilaabo ilaa maalintuu soo muslimayey saddexdii caado ee laga rabay haweeneyda muslimadda ah inay ku ciddo dhammaysato intay kala dhaadheeraadeen ama la waayey inay sidaa markaa ciddadii ay ugu dheeraatay oo iyadoo ciddadii weli ku jirtoon dhammaysanin abulcaasu soo muslimay saa markaa loogu celiyey caqdigii koowaad loogu celiyey waa qodob weeyaan qodobka labaadna culimada qaar waxay idhaahdeen iyada oo haweeneydu ay u bannaan tahay inay markaaba ay fasaqato u bannaan tahay haweeneyda la leeyahay waa fasaqanaysaa kol hadduu ninkeedu gaaloobayna waa haweeney loo galmooday weeyaan amaa haweeneyda aan loo galmoonin ninkeedu hadduu ridoobo guurka halkaas ku bababanaa ama ninkeeda ay kasoo hor muslimto guurku muxuu noqday guur meesha ku baaba-ay buu noqday taas waa itifaaqyada laakiin markan dambe haweeneydu haddii ay ciddadii dhammaysato khiyaar waxay u leedahay culimada qaar idhahdeen inay ninkeeda raajiciso oo iska sugto oo ha dhowtoona hadduu soo muslim marka sida ay ninkeedii ku noqdo ayay culimada qaar ay yidhaahdeen marka waxaa laga yaabaa saas oo kale zaynabna in ay ninkeedii iska raajicinaysay saa ku sugaasay saas markaa loogu celiyey ayaa laga yaaba fasaqaadii weli aanay qaadanin macnaha aanay qaadanin culimada qaarna waxay idhahdeen waa hawl ku khaasa zaynab radia allahu canha khaas ku ah waa mansuukha gabadhii ninkeeda ay diin ku kala tagaan ha dhowtola meher jadiida ayuunbaa laga rabaa faraddaha wuu celiyey ilayhi rasuulka ayuu u celiyey khayru mursalin mid la diray ka u khayrka badan leh bilcaqdi lawali buu ugu celiyey alqowl aljeli qowlka jeliga markii la qabto wa ummuhu haalatu ukhtu sihratih waalmustafaa radiya can sahaarati halkan sheekhu raxmatullah caley wuxuu rabaa inuu ku sheego khadiija iyo abulcaas cilaaqada ka dhexaysay dhinaca kale zaynab iyo abulcaas cilaaqada ka dhexaysay inuu sheego ayuu rabaa wuxuu rabaa inuuna yidhaahdo zaynab iyo abulcaas waa ilmo habreed ama waa habre wadaag kolba sii la yidhaahdo oo ninkan wuxuu rabaa inuu inoo sheego khadiija bintu khuweylid oo ummuna ah umulmuminiinna ah radia allaahu canha oo zawjadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu horeysayna ah inay habaryartii tahay inuu inoo sheego ayuu rabaa hooyadiina ay tahay haala bintu khuweylid gabadh muslimadana ay ahayd wa ummuhu hooyadiina haalatu weeyaan ukhtu sihratii sododkii walaashii weeyaan sodohdii wuxuu uga jeedaa macna waa khadiija bintu khuweylid radia allaahu canha weeyaan marka gabadhaas ayaa dhashay haala bintu khuweylid la yidhaahdo ayaa dhashay oo khadiija bintu khuweylid ay walaalahaayeen isku hooyo iyo isku aabbana way ahaayeen haala iyo khadiija haalana muslimad ayay ahayd haala waa tii rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii albaabka ku soo garaacday ee cedkooda uu maqlay uu soo xasuustay khadiija radia allaahu canha ee uu ohan jiray allaahumma haala uu ohan jiray kadibna caaisha radia allaahu canha ay masahiri jirtay ohan jirtay adugu islaan xunoo gaboodo ilka beeshay in bad afar iyo labaatanka saac sheeg sheegta ay ku oran jirtay ka maseertay macnaa iyadoo geeriyootay ay ka maseertay waalmustafaa rasuulkuna radiya wuxuu ka raali noqday can sahaaratii xididnimadiisa macnaa inuu ninkaa la xidhiidayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam raalli buu ku noqday oo waxaa soo aroortay xilli oo cali bna abi aalib radia allaahu canhu uu damcay inuu guursado ina abujahal uu guursado uu damcay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka diiday oo wuxuu ku yidhi laa tajtamicu bintu nabiyi illaahi wa bintu caduwi illaah makaanan waaxida gabadhii cadowga ilaahay dhalay iyo gabadhii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u dhalay hallin ma wada qabayo ayuu ku yidhi maalinkaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ammaanay abulcaas oo gabadh ka qabay ayuu ammaano wuxuu ihi xadathanii fasadaqanii wawacadanii fawafaa lii buu markaas ninka abulcaas la yidhaahdo war buu ii sheegay runna wuu noqday ballana wuu ii qaaday way oofiyey macnaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka muxuu ka mahadnaqayaa wuxuu ka mahadnaqayaa in abulcaas xididnimadiisu ay ahayd xididnimo nadiifa ay ahayd qofka reer cid ka qabana waxaa laga rabaa inuu dhaqan wanaagsan uu kula tacaamulo ayaa laga rabaa oo xididnimadiisu ay noqoto xididnimo lama hadiyo ay noqoto laakiin xididnimo la eedo aanay noqonin ayaa laga rabaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa isweydiin le muxuu ugu diiday cali radia allaahu canhu inuu gabadhan uu guursado muxuu ugu diiday wuxuu ugu diiday bay culimadu leeyihin xilligaas faatima radia allaahu canha walaaladeed oo dhan way dhammaadeen hooyadeedna hore ayay u geeriyootay in alle intii la dhalatay oo dhanna waa ay geeriyootay gabadh yar oon da' weyneyna way ahaydoo markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali u guurinayeba shan iyo toban jir ma dhameen xataa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dareemayey gabadhaasi intay murugooto oo ay maseyrto oo ay xanaaqdo cid ay markaa ku soo ciil baxdo oo agtooda ay tagtana inaanay haysanin haddii markaa murugada noocaasi ay faadimo ku dhacdana yaa murugadaas ay saameyn ku yeelanaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay saameyn ku yeelanaysaa hadday se rasuulka calayhi salaatu wasalaam shay murug gelinaya la sameeyana maxay noqonaysaa dembi iyo xumaan ayay noqonaysaa saasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu diiday waxaa laga faa'ideysan karaa markaas qofka matalan haya haweeney iyo gabadh yar laga yaabo dadkeedii iyo ummadday taqaanay inay ka dheertay ka fog tahay meesha uu ay degan tahayna cidna aanay ka aqoonin gabadh gaadaweyna oo intay weynaatay ummadda baratayna aanay ahayn qofku xataa hadduu dhib dareemayo oo qabitaankeeda dhib uu ku dareemayo waxaa laga rabaa inuu hayo ayaa laga rabaa isagoo ilaalinaya gabadhaa yar qalbigeeda iyo diinteeda ilaalinaya sababtu maxay tahay haweeneydaa yar haddii la furo dee imaa inay fitnowdo imaa inay wareerto meel aadaba ay garan weydo sooma ay noqonaysa wlmuslimuuna khuyiruu bayna alfidaa waqadruhum fii qaabilin yustashhadaa wa bayna qatlihim famaaluu lilfidaa liannahu cala alqitaali cadada waannahu addaa ila ashahaada wahiya qusaara alfawzi wasacaada halkana sheekhu raxmat ullahi caleyh dadkii maxaabiista ahaa ra'yigii laga dhiibtay maxaa lagu samaynayaa ayuu ka gelayaa oo saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba qaybood bay u qaybsameen qeyb aynu soo marnay oo sacad iyo cumar bn khadaab radia allaahu canhu ka mid ahaa ra'yigood muxuu ahaa nimanka waa in la laayo ayuu ahaa qeybtay saxaabadu badnayd oo abubakar hogaaminaya rasuulkuna ra'yigooda uu qaatayna maxay ahayd waxay ahayd inay fidaa iyo madax farashay qaataan oo maal baynu u baahannahay maalka aynu ka qaadano ay yidhaahdeen kadib markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil ayaa u yimi oo ku yidhi laba kala dooro inaad nimanka laysid iyo inaad fidaa qaadatid laakiin sanadka soo socda toddobaatanka toddobaatankoodu ay shahiidi doonaan markaasaa wuxuu doortay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiis waxay doortay markaas fidaagii bay doorteen saxaabada hanqaltaagasay inay shahaado raadsadaan saas sheekhu inoo sheegi doonaa waalmuslimuuna muslimiintana khuyiruu waxaa la dooransiiyey oo la kala dooransiiyey bayna alfidaa madax furasho wa qadruhum qadarkoodana macnaha toddobaatanka toddobaatan la midana yustashhad waa shahiidi doonaan oo shahaado ayay heli doonaan fii qaabilin fii caamin qaabilin sanadka soo socda ayay shahaado heli doonaan wa bayna qatlihim in la laayo ayaa la kala dooransiiyey labadaa shay baa la kala dooransiiyey famaaluu waxay u iisheen lilfidaa madax farashay inay qaataan ba u iisheen liannahu maxaa yeelay madax farashay la qaataa cadadda wuxuu xoojinayaa calalqitaala dagaalka oo dagaalka dhaqaali loo geli lahaa ayaa la helaya kaalmaa laga helaya wa annahu in la laayo oo sanadka soo socda toddobaatan laga dilana addaa wuxuu keeni uun ila shahaada in la shahiido ayuunbuu keenayaa wahiya shahaadaduna qusaara alfawzi macnaha ghaayat alfawz liibaan meesha u dambaysa weeyaan wasacaada waa isku mid waay waa laba ero isku mid waay qofku inuu shahiidana liimaan adduunka lagu gaadho waa midda ugu sarreysa weeyaan marka xoolihii lagu jihaadi lahaa haddii la helo hadhowna shahaado la helo wax dhibaato culaysa haba yaraatee ma jirto saasay markaa saxaabadu ay u doorteen inay qaataan fidaaga ay qaataan kadib marka wuxuu noo gelayaa sheekhu raxmatullahi calayh maadaama fidaagii la qaatay in la qaato la qaatay toddobaatankii gaal ee lasoo faruxidhay siday loo galay iyo siday u qeybsameen iyo kuwii ugu caansanaa ee maalintaa lasoo faruxidhay afar qaybood ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam maxaabiistii u qaybiyey qayb waa laayey oo dhexdaaba lagu soo dilayba oo laba nin baa ka mid ahayd oo annadar ibn xaaris iyo cuqba ibn abi mucayd labadaa gaal ayaa ka mid ahayd kuwa iyaga xakawda la dhaafiyo waa la dilay kuwaas qaybta labaadna waxay ahayd qayb layska sii daayey oo xoolaan laga qaadin ayay ahayd oo waxaa ka mid ahaa aburabiic abulcaas baan u jeeda ibnurabiic oo hadda aynu soo maranay ayaa ka mid ahaa intii ay sna waa tii loo celiyey nin la odhan jiray abucaza ayaa isna ka mid ahaa oo dhexda noogu iman doona oo isna calacalay oo inuu gabdho yaryara oo maaragtay masaakiina uu leeyahay oo ku calacalay kadibna markii dambe la iska sii daayey maxaa soo hadhay laba qaybood soo ma labadii qayboodee soo hadhay laba qaybood bay u qaybsameen qayb xoola leh iyo qayb cayna ayay u qaybsameen qaybtii xoolaha lahayd waxaa laga qaaday xoolo u dhaxeeya kun dirham ilaa afar kun oo dirham u dhaxeeya ayaa calaa qof laga qaaday qaybtii aan xoolaha lahayn ee caydha ahaydna waxaa lagu sameeyey waa la istikhdaamayo wixii ay yaqaaneen baa laga faa'iidaystay waxay yaqaaneen laga faa'idaystay maxay noqotay waa kitaabada iyo qoraalka iyo khadka ayay ahayd ansaar iyo qorayshna waxay ku kala duwanaayeen ansaar waxay ahaayeen dad umiyiina waxba qorin bay ahaayeen laakiin qoraysh waxay ahaayeen dad wax qora ayay ahaayeen marka awlaadul ansaar ayaa loo soo bandhigay qof kasta waxaa layidhi markii aad toban dhalinyaro ah fartooda ay nadiif noqoto qoraalkooda uu sax noqdo kadib baa lagu sii deynaya ayaa layidhi raggii markaa farbaristaas iyo maxmul umiyadaas ka faa'iiday waxaa ka mid ahaa zayd ibnu thaabit radia allahu canhu baa ka mid ahaa oo marka dambena qur-aanka inuu qoro lagu aamini doono ayaa ka mid ahaa waxaad dareemaysaa marka ahamiyadda ay leedahay in dadka lagu qaado xamalaad maxwal umiya lagu samaynayo oo dadka lagaga tirtirayo uminimada lagaga tirtirayo sababtoo ah kitaabada iyo qiraa'adu waa miftaaxu lculuum waay culumta oo dhan qofku waxay u furmi kartaa markuu waxna qoran karo waxna uu akhrin karo qur-aankeenuna wuxuu ku bilaabmay soo degitaankiisii koowaadba labadaa shay miisaanka ay leeyihin iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam wa huwa fidaagaasina biqadri wuscihim kolba awoodoodu intay dhan tahay weeyaan oo nin walba intuu awooddiisu dhammayd ayaa laga qaadayo ragga qaar baa laga qaaday afar kunoo dirham baa laga qaaday sida abu wadaaca iyo abu casiis oo muscab ibni cumeer la dhashay markii dambe muslimiin doona qaarna waxaa laga qaaday saddex kun qaarna waxaa laga qaaday laba kun qaarna kun baa laga qaaday walmumliqu midka caydha ee faqiirka ana yuxadiqu wuxuu xarfaan kaga dhigi doonaa min khadihi khadkiisa cashira toban buu ka dhigi doonaa macnaha toban qof ayuu baraya farta iyo khadka uu baraya wa huwa fidaaguna biqadri wuscihim kolba awoodoodu intii ay dhammayd ayay ahayd walmumliq ay alfaqiir ninka faqiirkaana yuxadiqu macnaha wuxuu aada u barayaa farta oo min khadiyu ka bari doonaa cashara toban buu ka bari doonaa saasaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xukmay waxaanu ka faa'iidaysanaynaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama uu dadkii fuqarada ahaa ee laakiin yaqaanay farbarka yaqaanay looga faa'iidaystay inay saxaabadii umiyiintaha farta ay baraan waxaanu ka faa'iidaysanaynaa haddii gaal aynu soo qabanno gaalkaana fidaa aynu ka rabno fidaagiina aynu ka weyno tolkii isagana maal laga qaadaba aanu lahayn laakiin shay uu khibrad u leeyahay waxaa looga faa'iidaysan karaa shayga uu khibradda u leeyahay in laga taaneeyo oo la yidhaahdo dadkaasaad baraysaa markaad baratidna aqoontaadaa lagaala wareego hortaada fasaxta in la yidhaahdo oo sidaa madax fudasho lagaga qaadan karo ayaa laga faa'iidsanaya matalan waa dictor waa dictor nooc ka mid a caafimaadka mutakhasis ku ah waxaa laleeyahy waxaa isku furanaysaa maxay noocaad mutakhasis ku tahay inaad hebel iyo hebel iyo hebel aad bartid markay bartaan ay la wareegaan adiga waa ku fasaxanaa ayaa la leeyahy ama waa nin shaqo kale yaqaana oo injineernimo kale ayuu yaqaanaa shaqada noocaas ayaa looga faa'iidsanaya kadib sheekhu raxmatullahi caleyh wuxuu tirin doonaa dadkii lasoo faruxday maalintaas dadkii ugu caasanaa buu tirin doonaa gadaal baynu insha allahu tacaala ka dhamaystiranaa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ileyk وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال